bismi illaahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya caawa oo bisha abril tahay sagaali labaad sanadka labada kun iyo sideed tobanka waxaa marti noogu ah maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo in ka badan shan mar noogu yimid madashan waraysina nagu siiyey run ahaantiina adoorasay ama sheegay ama naga dhaadhiciyey kolba xaaladda deegaanada ogaadeynaya iyo siyaasad ahaan meesha ay baras maxamed rashiid bilihii lasoo dhaafay wuxuu ku maqnaa wadamada yurub bariga dhexe iyo geeska africa waxaan waxaan rabnaa maadaama ay siyaasadii isbedeshay geeska africa siiba siyaasadii wadankaas etoobiya wadanka dhulka ogaadeynaya naga haystay waxaan rabnaa inaanu haddaba maxamed rashiidna uu doonayo inuu dalka dib ugu laabto in aanu bal ka waraysanno xaaladaha ugu dambeeyey ee deegaanadaas maxamed rashiid marka hore kusoo dhawow madasha lixdanka bismi illahi raxmaan iraxiim xuseen waan salaamahayaa iyo madasha lixdanka iyo akhyaarta aan kula taxnahay madasha sigistiga ee meeshan mar walba ku sheekaysata assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed sida aan ka warqabno adiguna aad ka warqabtid waxaa ku yimid isbeddel aada horey noogu sii saadaalisay siyaasaddii waddanka etoobiya wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha ilaa haddeer isbeddelka ee la taaban karo ee ee qabsoomay
ha waan idinka sheegi karaa horta marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan muddo shan jeer ka badan aan halkan idinkala hadlay oo mararkii u horreysay ee aad i waraysataan dadka intooda badan way iga xishoonayeene nin iska hadlahaya la ii arkahayey oo aynan muuqanin markaa iyada ah wixii aan sheegahayay ayna dadka u muuqanin markii koowaad iyo markii labaadba hadalladii aan markaa sheegay baa waxay ahayd o n l f in laysugu tegey o n l f in soomaali loo galay o n l f in soomaali lagu laayay o n l f inayna soomaali inay ka aarsato ama ay iska celiso inay u arkaysay wax dan u ah tigreega ama etoobiya dee xukunkii markaa ka jiray addis ababa sidaa daraaddeed broxy war o n l f ay samaysay oy la taxaaluftay oromo iyo amxaaro maadaama annagaba na loola taxaalufay oo na lagu leynhayay soomaali soomaalidaasi ha ahaato kuwii reer ogaadeniya oo liyu boolisiya iyo ciidamo laga sameeyey ama ha ahaadaan kililadii kale ee jamhuuriyadda soomaaliya laga sameeyey ilan kililada jamhuuriyadda soomaaliyaba waa un iska maamul goboleedyo camal etoobiya ay dusha ka maamulato arrintaas markaan ka sheekeynhayay lafteeda aada looma arkaynin oo dadka qaar waxay u arkahayeen in aan o n l f aan ahay oo aan o n l f ammaanahayo oo miisaan o n l f ayna lahayn aan saarahayo way soo socotay laakiin waraysayadeedii dambe qaar kamida dadku way rumaysan hayeen hadallada sidaan u dhigahayay etoobiya isbeddel baa ka dhacay markaan gebagabada kusoo dhowaado isbeddelkuna wuxuu ahaa mid muddo soo socday wuxuuna sii socon doonaa muddo kale dadka soomaalida ehay dhegaysanhaya aniga oo doonaya inaan inaan darsi ahaan u siiyo etoobiya waxa ay tahay ama dagaalka etoobiya ka socda nooca uu yahay aad buu uga duwan yahay ishaynta soomaalida iyo ishaynta etoobiya waa laba arrimood oo aada u kala fog soomaalidu dad isku i jira oo isku dhaqana oo isku midaba oo isku mid ah oon waxba ku kala duwanayn oo ninku hadduu reerkii uu ahaa intuu kaa qariyo uu reer kala sheegto cid ka soo saari kartaa ayna jirin oo iyagu si tribe ah isu hayo weeye soomaalidu qabiil ayay isku hayaan dhaqaale iskuma hayaan istakoorid iskuma hayaan kala sarrayn iskuma hayaan diin iskuma hayaan waxay ku qaybsan yihiin soomaalidu ma jirto laakiin ishaynta etoobiya aad ayay uga duwan tahay qowmiyadaa ishaya ama isiraa ishaya markaan leeyahay qowmiyadaa ishaya soomaali oo dhani qowmiyad bay noqonaysaa oromona qowmiyad bay noqonaysaa amxaarana qowmiyad bay noqonaysaa tikeeno qowmiyad buu noqonayaa marka qowm cafar qowmiyad bay noqonaysaa gambeelle iyo sidaama qowmiyaday noqonayaan markaas qowmiyadaa ishaya qowmiyadaa wax gumaysanhayey oo qowmiyado kale dominate gareeyey kuwii la gumaysanhayey ee la dominate garaynhayey baa la dominate gareeyey baa diidanaa in la gumaysto oo reeryada diidanaa sidaa daraaddeed wax shaksi ku xidhan ma aha mar su-aalaha aada la ii weydiiya waxaa kamid ah ra-iisul wasaarahan cusub baa lagu dhihi shaksigan waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu shaksi buu noqonayaa keligii waxba ma bedeli karo laakiin waa laga yaabaa in uu wuxuun dee uu dhinac uu miisaanka u badiyo qowmiyadaha isgumay qowmiyadaha markii laga soo tago isiray haddana noqonayaan oo iyagii waa isbarbahaysanaya soomaalida iyo oromada iyo caafarta iyo sidaamadu waa isku isir waa dad koshait ah dhaqan ahaan isleh isgeya amxaarada iyo tigreega iyo iyaguna waa xabash ama waxaan abasinia la yidhaahdo isir ahaaba iyaguna sidaa yihiin marka qowmiyadda abasinia ayaa xukunka kale ayaa xulu xukunka kale qaad qaadanaysay oo iyagu ku collaytamahayay kursiga laakiin ka midaysnaa inay inta kala gumaystaan ama ay dul saaraadaan dagaalkii marka gobonnimo doon ee ay soomaalidu asal u ahayd marka aan leeyahay soomaalida asal u ahayd waa run tigreega iyo eriteriyiintii go-ay markay amxaarada la dirirahayeen anigu arday baan ahaa ama shaqaalo hoosaan ahaa ama macallin baan ahaa intaba soomaaliyaan joogay iyagaanu tababeraynay oonu muqdisho keenaynay oo baasaboorada soomaalida ku wada taas waa taarikh inaan dib ugu noqdo ma doonayo marka halgankan gumaysiga layskaga kicin hayo soomaali baa asal u ahayd soomaalidu way eeday inay eedayna isma ay oga doqoni qufacday meesha laga raacayna ma oga in la qaybqaybiyo laysku diro la burburiyo waxay ahayd aargoosasho lagaga aargoosan hayay gobonnimo doonada ay taageeraysay ee eritrea go'day ee tigree uu amxaare xulun ka kaxeeyey ee oromo la il bixin hayo oo taas oo meeshii markay dawladdii soomaaliya ay burburtayna ay bartii oo n iska sii waday inay il bixiso inay dad yihiin ay wax iska dhicin karaan loo sheego qowmiyadaha etoobiya marka dagaalkaas muddo ayuu isbeddelku soo socday eriteria go'day tigree oo isagu aan muddo dhowr boqol oo sano aan xukunka imanin uu xukunka yimid amxaaradii korka madaxa u taagaysay meeshii laga saaray tigreeguna dee waa laangaab sixty percent i mean six percent buu ka yahay markuu isbadiyo realityga waa three percent buu ka yahay populationka etoobiya marka iyagiina hadda un baa lagu biyo keenay oo dhinac laysaga riixay qowmiyad aan weligeed kursiga imanin baa timid oo oromo ah oo weliba diyaarsan sees cusub iyo weji cusub baa bilaabmahaya amxaaradu markii hore waxay islahaayeen oromada haddii ay tigreega ka qaataan waad ka qaadan kartaan laakiin durba way wisuuseen sbiidka socda waxaaba laga yaabaa markan inay isirkii inay u dhurtaan oo amxaara iyo tigree inay dib isu bahaystaan waa wax suurtagal ah laakiin inay soo noqdaan lama rajaynayo oromada lafteeduna durbe inay meeshii ay rabtay ay durbe gaadho oo ay reeryada boqol kiiba boqol iska qaado way adag tahay markaa ereygaa leeyahay magaalooyinka waaweyn ee waddanka oromiya oo waddanka bartankiisa ku yaala oo ay adhisababa ka mid tahay guri downtownnadooda oo dhan dee ama amxaarale ama tigreebaale beeraha waaweyn iyo asendooyinka iyo warshadaha iyo wax kasta oo nolol oho ka jirta etoobiya waxaa iskale labada qowmiyadoodo dee weli waddanka soo gumaysanaya marka inta waxaas oo dhan xididada loo siibahayo waa arrin aad iyo aada u fog laakiin hadda starti fiican bay sameeyeen si fiican bayna halbowlayaashii dawladda ay inteedii badnayd ay gacanta ugu dhigeen wax yaroo u hadhayna hadda wadahadallaa ka socda tigree waa ku daayey oromona way timid oromadu isma wada raacsana weli ninkan oo ah nin e b r d f ay soo barbaarsatay ayay ayaa xukunka kusoo booday isagoo dadkiisii u diirnaxahayo oo oromo inuu meesha keeno raba waxay isleeyihiin weli arrimaha ninkan qumboosahoo laydin dhighayo uu yahay oo dadkii halgan ku jiray ee gobonnimo doonka ahaa ila way ku fiirinhayaan oo way kula socdaan ila way ku taxadarahayaan isaga laftiisuna ma raaligelin karayo e b r d f oo isaga soo barbaarisay oo tigree sheekh u ahaa oo meesha kuwa laga qaaday ah iyo oromo oo qoladii qoomiyadda uguna badan lana gumaysan hayay soona halgamaysay wax badanna hadda ka hor soo goysay ma uu labadaba wada raaligareynhaya marka imtixaan buu ku jiraa dawladdii cusbayda hadda uu dhisay oo qayb uu wasiiradeeda magacaabay waxaad moodaa inuu ka naqaystay hal mar buu wuxuu magacaabay arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo maaliyadda xeer ilaaliyaha guud taliyaha ciidanka booliska federaalka iyo dhowr hay-adood oo muhiim ahoo wasaaradaba ka muhiimsan oo kuwa qandaraasyada iyo maaliyadaha kuwa kuwa bixiyo sameeyo ah intaba wuxuu u magacaabay rag oromo ah oo weliba isaga ku dhidhow buu u magacaabay qowmiyadda labaad ee uu waxsiiyeyna waa qowmiyadahan koonfureed oo iyaguna aan oromada ka fogeyn oo sidaamada iyo kafajada iyo gambaatada qolyaha noocaasa magacyadooda waxba yaana idinku waalin etoobiya isbeddel dhabaa ka socda reer galbeedkuna isbeddelkaa waxaad moodaa inay si taxadarle ula socdaan oo ay gacan siinayaan tigreega durbadiiba way way way isku buuqsan yihiin gacantooda weli waxa hadda ku hadhay waa generaaladii ciidamada generaaladii ciidamadana dhexday ku jiraan oo ninka ka sarreeya wasiirka gaashaandhigiihina waa nin oromo ah askarta hoose ee wixii kornaylii kasii hooseeyana boqolkiiba lixdan waa oromo marka xataa ciidan ay aad u isticmaali karaan ma badna saraakiin un jenaraalla u badan oo dhexda ku jira oo haddii korka iyo hoosta iyo dhaqaalaha loo hayo macna yeelan lahaa laakiin hadda aan macno badan yeelanaynin bay hadda tigrey kusoo hadheen waxaa kale oy aad ugu dhex jiraan tigreegu oo weli aan laga dhex saarin agaasimayaasha iyo maareeyayaasha iyo ilaha dhaqaalaha meelo badan bay ku jiraan iyo baananka laakiin way ku socotaa seeftu isbeddelka etoobiya ka dhacay waa mid noocaasa mucaaradka waan la hadlayaa buu leeyahay wuu qalbi qawoojinayaa laakiin ninku waa nin kasoo dhex baxay e b r d f iyo kooxdii tigreegu ay u talin jireen oo deedna intuu iyaga kasoo dhex baxay tigreegii dhinac isaga dhigay nin oroma aana noqday isbeddelka etoobiya maanta ka taagan waa mid noocaasa waa weji cusub oo geeska africa oo dhan u beriyey waa nin oromo ah waa nin koshait ah abasiiniyaduna way argagaxsan yihiin waan garanay haddaba innaga halgankeenii jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeeniya iyo isbeddelkan xaguu taagan yahay horta soomaalida guud ahaanba o n l f ama ogaadeeniya waa soomaali soomaalidu way jabtay waa la burburiyey tii xorta ahayd sida ay u baaba'day si ka liidato oo ka cadowtinimo badan baa loo burburiyey shicib ahaan ogaadeeniya dadka waa la qixiyey waa la xasuuqay jeelal baa la sameeyey ugaara qabaa'il oo la yidhahdo waa jeelkii reer hebel dadka si fiican baa xididada loogu siibay oo loo baabi'iyey oo aan lafisma ayna dhiibin dagaalkana way waday isbeddelkan hadda dhacay kabasho badan bay ayay ayaa ayaa hadda u furan o n l f wayna kabanaysaa dibisu dibi isu abaabul badan baa u furan oromana dee waa dad aanu awal horeba wada halgamaynay muddo dheer isku israan nahay inkasta oo ay tigreegu isku dayahayaan inay oromada iyo soomaalida ay dagaal dhex dhigaan wax cadowtinimo ah oo asal ah oo oo horreeyey oo ka dhexeeya ma jiro soomaalida iyo oromada waxaase ka dhexeeyey inay iskaashadaan oo gumaysiga isa kaashadaan marka in ay in dib laysu abaabulo waa wax soomaali oo dhan janis u furmay weeye gaar ahaan oo nlftaa way ku baraarugsan tahay waxaan aad uga xumahay inayna soomaalidu taa ku baraarugsanayn leanna jamhuuriyadda soomaaliya in qabiil qabiil loo kala waxeeyo oo adhisababa kolba mid looga yeedho siyaasadda cadowtinimada ehee qarannimada soomaaliya lagu naafinhayo lagu burburinaya etoobiya u ahayd tiir tii baa jabtay oo hadda tii ma sii socon doonto marka soomaali oo dhan waa janis ay heleen hadday ka faa'iidaystaanna ay qarannimadoodii iyo dadnimadoodii iyo ruuxdoodii ama kibriyadoodii ay soo ceshan karayaan kolley inkasta oo jidku uu adag yahay inkasta oo reer ogaadeeniya ay burbureen inkastaoo dadka la bahdilay inkastoo shicibka la qixiyey haddana janis adag oo in si dhaqsa a looga faa'iidaysto ayaa oo aan lef hor yaalla waxayna ku xidhan tahay iyada lafteeda isbedelay samaynaysaa oo siyaasiyan iyo si walbaba dib way isu habaynaysaa markaa si iyadu isu habayso ama ay uga soo ay uga faa'iidaysato oo nlf waa arrin hadda hor taalla oo aana ka hordhacaynin laakiin janis aad u weyn baa hor yaalla haddaba waxaa socday wadahadallo u bilowday dowladda etoobiya iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya wadahadalladaas xaggee ku dambeeyeen horta waxaan abasinianiska la yidhaahdo ama tigreegu ma ayna dhaqan ahaan waxaan u malanayaa soomaalida ilaahay unbaa isbadee siday iyagu inoo yaqaanaan inagu iyaga uma naqaano dad compromise sameeya ma aha dad isu tanaasulana ma aha waa ama ama waan kaa adkaan ama waad iga adkaan weeyaan marka marar hore oo wadahadalla aanu gallay waa ay diidanaayeen waxa waaqiciga ahee meesha yaallay laakiin hadda markii ay arkeen inay mindidu uusa ku tegayso oo iyagii dhinac loo saarahayo ayay haddana wadahadalkii ogolaadeen markaa ay wadahadalka ogolaadeenna ma aynan u ogolaanin inay wax ka tanaasulaan ee waxay u ogolaanayeen orami iyo amxaara isugu kaana tegaysa waa kuwii annaguba dee aanu dabada ka wadnay ee haddaanu ina ilayna idinkala hadlaynaa aad waxna darajooyinna aanu idin siinaynaayo aanu isbaxaysanno basicalina o n lf darajo mayna rabin o n lf mayna soo halgamaynin inay darajo heshay iyo inay wasiire ka noqoto ethoobia toona marka waxa waxaan ahayn ma haysaanu bay meesha taallay o n lfna dee waxay la tagtay dee waa tegaysaane waadna baabiisaane hadda wax ma nooga tegaysaan iyaguna inaan iyaga ciidan u noqono oo oramiya amxaara aan ka dhicinno oo ay shicib ay qowmiyado kale abaabushaan oo urursadaan oo ay kaga hortagaan oramiya amxaara un bay rabeen wadahadalku marka nairobi la isugu yimid si principal aan wadahadalka sii wadno waa la is yidhi laakiin la isuma dhoweyn runtii waayo isku meel ba lagama duulaynin
waa hagaag maxaad is leedahay maanta haddaba maadaama adiga laftigaaga aad doonaysa inaad ku noqoto deegaanadii qowmiyadda ama qowmiyadda soomaalidu sideedaba fursaddaa way uga faa'iidaysan kartaa horta soomaalidu fursad dahabi ah baa hor taalla waxa weeyaan in la qaybiyo in iyada la isku diro in ninka siyaasiga ah indheer garadka ana la dilo ninka ninka laga macnaha lasoo dhaafka ahe aan macnaha badan lahaynna siyaasi laga dhigo oo hoteela la seexiyo in aqoon-yahanka iyo journalistiga iyo sheekha iyo dadka vishinka leh ee wax qori kale ee wax samayn karaa la ugaadhsado arrintaas waxay ahayd arrin ay etoobiya hogaaminaysay xataa dadka inta iyadu laysaa lalahaa waxaa lahayaa waxaa laynaya wadaadaa lahaya ashabaab baa laya lalahaa marka wixii oo dhan hadda wuu baaba'ahayaa furintu muqdisho iyo xeebahay ahayd muqdisho iyo kismaayo iyo boosaaso iyo berberi ahayd furintu soomaali o dhan bay soo jiidheen qabiil walba iyo tuulo walbay ayay nabadsuud ku samaysteen etoobiyaanku heer ay baarlamaanka idin xusho ayay ayay gaadheen oo iyagu ay magacaabaan ninka meel la geynayo hadda laakiin furintu waa adhisababa iyagii baa ishaysta iyagii baa isku raran marka waxa weeyaan jaaniskaas soomaalidu fursaddaa way ka faa'iidaysan kartaa isbeddelka haddii ay jaanis siiso inay iyagu kala adkaadaan markaa adhi sababa ninka fadhiista ee oramada laftooda wax kastaa laga filan karaa waayo waa dawlad reer galbeedku adhi sababa wixii ay ka damacsanaayeen ama looga qaban jiray bay dee u qabanayaan hadalkaa inaan kusii dheeraada ma doonaya inaan sii qodqodo waxaan umalahayn waxaan ka hadlaya fahmaysaan waxa weeyaan ninkani kursiga uu dhaxlo ninkii fadhihi jiray wuxuu qaban jiray inuu qabto wuu ku khasban yahay haddii kale dee sida qudhiisa reer galbeed baa ka hor imanaya marka inta aadan ha inta ay halkaa inta aan la gaadhin inaad sugtaan ma aha haddaad soomaali tihiin annaguna inaan sugno kolley diyaarba uma nihin tabari inaan inaan u tabar weynaba waa sideeda soomaaliya inay danaheeda ka hadasho hadday kala goyn iyagoo soomaaliya ay danaho ay kala go-aan laakiin ayna cidi kala goyn hadday israacayaanna ay israacaan dadka soomaalidii kolley meella kuma kala tegayaan o n lf waxyaalo badan oo siyaasad aha hor yaalla oo ay kamid yihiin waktigan maanta cidna xoog kuma go'do inay legalitiga laftiisa dhinaca kale inay ka fiiriso inay kuwan qudhigooda ay isbahaysi baan kula jiraa hadda ka horra waan idiin sheegay oramadan isbahaysi baan kula jiraa inaanu isbahaysi annaga sii xoogayno si aan naloo dhexgelin dheriga adisaba laga karin hayo inaan wax ka kariyo oo aniga aan anigu aanan marti ka noqonin waxyaalo waxaygu inuu gaariyo ahaado soomaali baan ahaye soomaalida lafteeda ilxayiigteeda anigay faragelinaysa ee laygu laynhayo iyaga laftooda inaan la tacaamulo oon idhaa war soomaali baynu nahay ma joogto arrintu meeshaas oromi iyo am oromaan garabsan hayaa marka nin soomaaliya inaan garabsado maxaa ii diiday amxaariya tigre iskama celin kara haddaan hadduu soomaali dhabarkaiga garaacayo dhabarkaiga jebinayo marka wax badan baa yaallo oo in la macneeyo oo la abaabulo oo la sharaxo u baahan runtiina waxaan ku faraxsannahay oo ku qalbi qabownahay maanta soomaalidu way yar muqlaysan tahay muqlada waa taqaanama wayar dhacdhaca wayar gaggabsan yihiin laakiin hadda waxbay fahmahayaan inayna iyagu ismaagina laysku dirahayay ama in iyaga marka laysku mashquuliyo dekedahoodii iyo xeebahoodii iyo badrooladoodii iyo dhulkooda la diida la astaboobahayo way arkaan hadda marka weli way is-eedheedaynayaan laakiin xaqiiqadii way soo fahmahayaan in cadowyo fara badan ay leeyihiin marka infa taa waan ku faraxsannahay soomaaliduna hadda sidii hore way dhaantaa abaabulkana qayb inay nagala qaataan baanu rajaynaynaa guntiyo gunaanadkii maxaad nagula dardaarmaysaa madasha lixdanka shacabka ku dhegaysanaya iyo dhammaan guud ahaan qoomiyadda ku hadasha afka soomaaliya horta afar qoladu maan rabaa inaan idinkula dardaarmo marka koowaad horta dagaalka socda ee etoobiya ka socda kiina ma ahe horta aada horta u ogaaday soom etoobiya way idin yaqaanaane barta idinku ma taqaaniine qowmiyadaha kala xoroobahaya isir baana isiraana laysu kala bahaysan hayaa idinkuna soomaali baa tihiin waxa la gumaysan haya ama la cadaadin hayana soomaali baa kamid a anigan hadlahaya aan kamid nahay marka soomaali waxaan leeyahay horta soomaalinimada waxay u baahan tahay hiilo inuu qabiilku soomaalinimada ka kor marana waa doqonnimay idiin tahay qabaa'ilku geela ha kala dhacaan gabdhaha ha kala guursadaan ha islaayaan yes weligeedba soomaalidu geel geela bay kala dhici jirtay laakiin siyaasad ma ahayn ceelasha iyo biyaha waa la isku layn jiray siyaasad ma ahayn marka intii siyaasad laydinka dhigo oo ninku qabiilkiisa uu booskii dawladda keeno oo dawla qabiilkaaga aad u malayso inuu neeto iyo waarso yahay waa doqonnimay idiin tahay marka soomaalinimadii baa qaawene soomaalinimadii astura oo soomaalinimada macno u yeela waxa aad ka midaysan tihiin ee idinka dhexeeya iyada ah soomaalinimada idinka dhexaysa ee iyada kor soo mariya oo kor usoo qaada saasaad haybadii dadnimo ku yeelan kartaan annagana aad garab noogu noqon kartaan etoobiyana soomaali iyada waa umid kuwaa ogaadeeniya ee dagaalamahaya iyo ka boosaaso jooga iyo ka kismaayo jooga iyo ka xamar jooga waa isugu mid iyagu soomaali iyo xeebaheeda inay qaataan oy addoonsadaan unbay rabaan xayla salaasaa yidhi xilli aan dhoweyn etoobi aqal iyo ardaagii baanu nahay soomaaliya waa ardaag annagii annaga iskale ereyga labaadeen raba inaan idin idhaahdo waxa weeye gumaysi sidiisaba waxa kuu soo jiida ee ku gumaystaa waa nin kooxiga arrintaasna meel ku qorta dad badan baa waxay u arkaan ninka walaalkooda he reer hebel he adisababa laga yeelahayo hadda o nlf annagoo adkaanay tigree xid cidla-a ku oodnay ciidamadoodu ay waxba naga qaadi laayihiin afartan kun oo makaanaydi holiyu boolisoon baa la sameeyey simple ingiriiskaana kharashka bixiyey taariikhdana baara idinkuba inuu dagaalku nagu fogaado in nala bahdilo in nala burburiyo in dhaqankanagii lagu ciyaaro oo gabdhihii la fuulo oo la kufsado liyu boolisun baa keenay liyu booliskuna meel kale kamayna ma reer waadeniyon bay ahayn waxa weeyaan haddaad jamhuuriyadda soomaaliya tihiin kuwan aad qabiilka u daba ordaysaan ee adhi sababa iyo nairobi hoteeladooda jiifa kuwaa unbu gumaysi uu idiin soo maraya gumaysi meel kale kama meel kale idinma soo mareen taana soomaalida waan u sheegahayaa mar kastaba gumaysi cid ma gumaysto hadduusan ciddaa uu gumaysanhayo uusan dadka wadanin arrinta saddexaad een doonaya inaan idiin sheego waxa weeyaan isbeddelka dhacahaya ee etoobiya ka socda wax deg dega ha ka filanina afar boqol oo sano ummado la gumaysan hayey dhulkoodii la hantiyahayey baa baraarugsan marka afar boqol oo sano wixii la tallaalahayey ee la beerahayey dhaqso kuma noqon karaan hadda oromadu magaalooyin waaweyn bay hadda magacyadii ka bedeleen masalan magaalo aan innagiiyo oromadii innagii oromadu isku haysan jiray hadda waa laynaga soo durkiyey oo la odhan jiray haadaame soomaalidu haadaamay odhan jirtay iyo amxaaraa qabsatay naazireed bay ula baxeen oromaa hadda qabsatay oo weliba xaruntii oromiya ka dhigatay addaamay ula baxeen meel aan adisababa ka fogeyn magaalo ku taalla oo dhabrazayd la odhan jiray oo ciidamada cirka etoobiya saldhigu ahaan jirtay magacii bay ka bedeleen bishofti baa loola baxay adisababa hadda waxaa laga bedelahayaa magaca oo waa oo waa finfinne waxay rabaan magaca amxaariga in lagu bedelo magaca oromiya waxa weeyaan wax weyn bay iska rogahayaan dabaax adag oo fog baa la rogahayaa sidaa daraaddeed bil iyo laba iyo sanad wax ku rogmahaya ma aha laakiin way socotaa mana soo noqon doonto arrintani ma soo noqon doonto leanna oromadu geopoliticska markaad fiirisaan adisaba dhan walba yaa ka degan waa qowmiyadda ugu badan oo etoobiya haafkeed bay dhan yihiin population ahaan wayna ilbaxeen oo labaatan jaamacood oo dhulkooda ku taalla adduunyadiina way la qabsadeen marka cid celinaysaa ma jirto hadda oromo marka wax deg dega ha ka filanina etoobiya laakiin inuu isbedel dhacay oo tigree tegey amxaarana ayna imanaynin taa meesha soo dhigta marka idinku meella ha ku sugina cidna meel ha ku sugina baryootanka iyo dhaqaalaa la keenahayaa iyo imaaraad baa lacag keenaya iyo turki wax keen dhulkiina iyo dhaqaalihiinaa ka fiicana idinku dhulkiina iyo dhaqaalihiina aamina waddankiinana aamina yaan laydiin soo diyaar garoobin oo cido kale fadhiga ha ku sugina annaga reer ogaadeenyaa waxaanu idinka codsanaynaa wax kale haddaydaan noo taraynin terminolojiga aad nagu dilaysaan naga daaya erey bixinta ay amxaarada iyo tigreegu sameeyaan ee sida dhibka yar u isticmaalaysaa naga daaya masalan deegaan baad leedihin war annagu deegaan etoobiya ka mid a ma nihin dal baanu nahay la gumaysto dalkaas haddaad magaca ogaadeen cuqdo ka qabtaan soomaali galbeed dhaha dalka soomaali galbeed dhaha simple haddii kale dalka ogaadeen iyo dhaha waa dal soomaaliyeed soomaali cid walbaa degta hadda ka hor baan sharaxay sideed qabiil oon jamhuuriyadda degin baa dega soomaali inta inta soomaaliya inta jamhuuriyadda degtana way degaan ogaadiniya hadda ka hor baan taa idiin sheegay waa dal soomaaliyeed oo la gumaysto waa dal la gumaysto saasuu taariikhda adduunka ku qoran yahay saasaanu leegaali sharciga iyo maxkamadaha ugaga doodnaa markaasaad leedihiin deegaanka markaasaad weliba kusii daraysaan soomaalida etoobiya war goormaan annagu etoobiya noqonay annagii annagii ku dhex korray baa diidan annagii afkooda barannay ee iskuuladooda ka soo baxnay baa diidan markaasaa mid ama hargeysa jooga ama muqdisho jooga ama ama boosaaso jooga wuxuu ku leeyahay soomaalida etoobiya waa wa wa inna inna la dhalan rogo oo magaca annaga iyo taariikhdanada la rogo erayadii ay etoobiya diyaarsatay baad si dhib yar u liqaysaan waa jaahilnimo waa badownimo kilil five baad leedihin ama kilil baad leedihin eraya kilil waa famhaari goorma anuu kilil noqday goorma noqday anuu kilil marka terminology-ga etoobiyaanku ay isticmaalaan ee gumaysiga loogu talagalay ee dadkii la tirtiray mooyaane intii dabadhilifka noqotay ee jijiga joogta afka loogu shubay ee iyagu ay qorqoraan intaa un hala soo boodina waxa weeyaan qosol hiillimaadla baa la yidhi soomaali galbeed dhaha ogaadeeniya dhaha dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysata dhaha waxaa doontaan ugu yeedha laakiin erayada iyagu ay isticmaalaan naga daaya intaa keliya yaanu idinka codsanaynaa hadda tabar kale nimama dhaantaanba intaasaan idinka codsanaynaa soomaalinimadu inay jirto waanu jecel lahay midnimada soomaalidana waanu jecel lahay soomaalidu inay istixgeliso oy sharaf yeelatana waanu jecel lahay taana waanu idinku baaqaynaa intaas ayaan odhan lahaa waa hagaag kaasi waxuu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo ah mas-uul sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ee afka qalaadna lagu yidhaahdo onlf kulankan kulan la mid intaan ku kulmi doono waa halkan iyo madasha lixdanka oo idin leh kulan wanaagsan iyo sidaa iyo nabadgelyo maxamed rashiid aad iyo aad ayaad umaadsantay adaa mudan xuseen thank you